الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال المصنف رحمه الله تعالى والعرش وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه درسgu wuxuu ka bilaabanaya caawa in sha allahu tacaala faqradda toddoba-iyo lixdanaad waxaa noo soo dambeeyey inu ka soo hadalnay wuxuu ahaa qadarta ilaahi subxaanahu wa tacaala inta wuxuu leeyahay shiikhu walcarshu carshigii iyo walkursiyu kursigii xaqun xaq weeye wa huwa allah subxaanahu wa tacaalaa mustaqnin mid ka maarmo weeye can ilcarshi carshiga alla waa ka maarmaa iyo wamaa duunahu wixii ka sokeeyaba ama ka hoosayaba muxiitun ilaahay subxaanahu wa tacaala mid koobe weeye bikulli shayin shay kasta allah subxaanahu wa tacaala wuu koobay wa fawqahu wa fawqa kulli shayin shay walba dushiisna allah subxaanahu wa tacaala wuu koobay waqad acjaza alla wuxuu caajis geliyey can ilixaadati koobitaan khalqahu khalqigiisa inay allah subxaanahu wa tacaala koobaan ilaahay waa caajis geliyo ma awoodaan waalcarshu waalkursiyu carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala horena waa uga soo hadalnay carshi haddaba maxaa la yidhaahdaa luqa ahaan siday culummadu tilmaamaan carshiga waxaa la yidhaahdaa waa sariir boqorku ku fadhiisto oo afar adinle ay dhowr qof qaadaan sida naxashka loo qaadoo kale ayaa boqorradii hore sariir dusheeda kursi kursi ku yaallo bay intay fadhiistaan baasaa loo qaadi jiray kaasaa waxaa la yidhahdaa carshi la yidhahdaa waana ogtihiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa suuratu naml hudhudku markuu soo arkay haweenaydii ee caabudaysay ilaahay sokadiisa shaydaanka caabudaysay wuxuu yidhi walahaa carshun cadiim haweenay baan soo arkay boqorrada walahaa carshun cadiim waxay leedahay carshi aad u weyn sariir iyo kursi ay ku fadhiisatoo lagu qaado aad u weyn ayukum ya'tiinii bicarshihaa qabla an ya'tuunii muslimiin yaa ii keenaya carshigeedii nebiyullaahi sulaymaan intayan ii imaanin iyagoo hoggaansan marka carshi waxaa la yidhahdaa luqa ahaan yacni ama loo aqoon jiray kursigaas ama sariirtaas boqorku ku fadhiisto oo lagu qaadaa la yidhahdaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka carshigiisu waa ka duwan yahay waxaynu suuraysan karna maaha carshigu sida allah subxaanahu wa tacaala ama nebiguba tilmaamay waa makhluuqaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwiisa u waaweynba ku jira allah subxaanahu wa tacaala فتعالى الله الملك الحق لا إله نعم يا أبو ها هي لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش الكريم بإله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد ذو العرش المجيد oo daalka dambe la godo waa qiro weeye tan akhrina weeye dul carshi almajiidi oo daalka la hoos dhigo iyaduna qiro jirta weeye marka laakiin macnaha waxay kala duwan yihiin qirada xabs aan caasimin akhrino inagu dul carshi almajiidu way waa godan tahay marka majiidkaas wuxuu sifaynayaa oo sifa u yahay allah subxaanahu wa tacala dul allaha carshiga weyn iska leh oo sharafta badan haddii la yidhaha dul carshi almajiidi oo la hoos dhigo daalkana carshiga allah subxaanahu wa tacala wuu sifaynayaayoo ilahay waa kan carshiga weyn iska leh carshigaasoo sharaf badan waxaa culummada kaloo ka hadlaan waxaa loo yaqaana istawaha aan soo tilmaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala carshigiisa inuu ka sarreeyo oo ka saramaray waxaa la yidhahdaa khalqiga markuu sameeyey ka bacdi allah wuxuu leey ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalard fii sittati ayaamin ilaahay wuxuu ku dhisay lix beri uma istawaa cala alcarshi ilahay wuxuu ka saro noqday carshigiisa wuxuu qur-aanku tilmaamayaa inay jiraan malaa'ig xambaarsan carshiga allah subxaanahu wa tacaala carshigu dhulkaana arkayno waxaa ka sarreeyay samadii samada waxaa ka sarreeya kursigii waxaa riwaayadaha qaybka ka mida leeyihiin waxaa ku xiga bad baa ka sarraysa ka bacdi carshiga alla subxaanahu wa tacaala u sarreeya carshigu wuxuu dabool u yahay jannatu lfirdowsa waxyaalaha mukhl- makhluuqaadka alla subxaanahu wa tacala isagaa u sarreeya waxa uu tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay malaa'ig xambaarsan yihiin wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin amaaniya marka qiyaamaha la tago toddobaa xambaars sideed baa xambaarsan malaa'iga ma sideed safbaa ma sideed malagba alla ilaahay subxana wa tacala baa yaqaan waxa uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim kuwa carshiga alla subxaanahu wa tacaala xambaarsan oo malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala bay ku xamdinayaan wa tara almalaa'ikata xaafiina waxaa arkaysaa malaa'igta alla subxaanahu wa tacaala inay yihiin kuwo ku hareeraysan min xawli alcarshi carshiga agagaarkiisa ama hareerihiisa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam isaguna carshiga wuu tilmaamay oo wuxuu leeyahay carshigu wuxuu leeyahay tiirar uu ku taagan yahay qawaa'in baa la yihahdaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayay nebiyullaahi muusa baa wuxuu leeyahay yacni qiyaamaha marka su- yacni suurka la afwo dadka wada suuxaan waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa ina annaasa yascaquun dadka dhammaantood way suuxayaan fa akuunuu awala man yufiiq qofka u horreeya oo soo baraarugaan noqonaya fa idaa ana bimuusaa mise anigu muusaaba ii muuqdo arkaa aakhidun biqaa'imatin min qawaa'imi alcarshi oo wuxuu haystaayo ku dheggan yahay een, tiirarka carshiga leeyahay carshiga alla subxaanahu wa tacala marka tiirarkaas ku leeyahay kulli waxaan ka hadlayna tiirarkayn ka hadlayno carshigayn ka hadlayno dhammaantood waa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu og yahay u cuntama marna tiirarkaa ku sifayn kar mayno tiirarka innaga hadda aynu naqaano sida kuwaas oo kale ah waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u cuntamo weeyaan nebigu wuxuu- wuxuu kaloo ka warramay malaa'igta xambaarsan qayb ka mida buu ka warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam carshiga malaa'igta xambaarsan nebiga calayhi salaatu wasalaam qayb ka mida buu buu ka warramay oo wuxuu nebigu leeyahay udina lii an uxaditha can malakin min malaa'ikati illaahi min xamalati alcarshi ilaahay baa wuxuu ii idmay inaan ka warramo malag ka mid ah malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo carshiga xambaarsan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inamaa bayna shaxmati udunihi ilaa caatiqihi malagaas ka mida malaa'igta xambaarsan carshiga alla subxaanahu wa tacaala ee inta u dhaxaysa dhegtaas halkaas carjooda loo yaqaano shaxmati udunihi ilaa caatiqihi meeshaas garbarogga ah intaas malagaas waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa u dhaxaysa masiiratu sabcimi'ati caamin meel loo soco toddoba boqol sano yani intuu leegay soo maartan malagaas dhegtiisaas iyo garabkiisaas waxa u u dhaxeeyaa meel toddoba boqol sano loo socdo yani weynaanta uu ka qabo marka wuxuu ka mid yahay khalqiga allah subxaanahu wa tacaala riwaayad kale waxay tilmaamaysaa garabku carshiga ku hayaa lugihiisuna toddobada same toddobada dhul bay ka hoos baxeen yani intuu leegyahay khalqiga isaga ah marka waa allah subxaanahu wa tacaala carshigiisu waa kaas weeye allah subxaanahu wa tacaala waa ka maarmaa sida sheikhu tilmaamay waalcarshu carshiga iyo waalkursiyu kursiguba kursiguna isna wuxuu ka mid yahay makhluuqaadka allah subxaanahu wa tacaala ma soo aroorin yani kursina waxa u naqaana waxa lagu fariistay u naqaanaa sifada allah subxaanahu wa tacalana waxaa la rabaa sifa sifooyinka ilaahay ka soo arooray isagoo isku sifeeyey ama nabigu yacni ku sifeeyey unba allah subxaanahu wa tacaala loo sugaa kursiga inagu waxa u naqaana kursi lagu fariisto ma soo aroorin marka inuu allah subxaanahu wa tacaala ku fariistay Een, athar baa soo aroorta oo waxay leedahay yacni aan marfuuc ahayn inkastoo dee axaadiista badanaaba aan lagu keeni karin caqliga xukun marfuuca leeyihiin kursigu wuxuu yaallaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gomadihiisa lugihiisu yaallaa waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaayey toddobada samo aad arkaysaan iyo toddobada yacni dhulba waxay la mid yihiin kursiga marka loo fiiro kursiga marka loo kursiga dushiisa la saaro sidii faraanti ama goobo yaroo wareegsanoo fa dhul cidla ah saa loogu tuuray an wuxuu ku tusayaa kursigaas inta uu leegyahay Een, marka wuxuu leeyahay walkursiyu xaqun labaduba xaq weeye oo inaad rumayso baa lagaa doonaya yacni waxaa loo keenay firiqooyinkan ee, daallada ah baa qayb ka mid a waxay yidhahdaan carshigu ma aha sida carshi la yaqaano ma aha waa mulkiga alla subxaanahu wa tacala baa laga wadaa mulkiga alla subxanahu wa tacala laga wadaa laakiin waxaa laga dooda aayaadkaynu akhriyaynay الله سبحانه وتعالى مثلا وليه هاي الذين يحملون العرش أو كله حكم معنا يا مرك هذا ملك جي بقرطويدي هاي إرجع عرش قال هذا ما واحد نقول إذا مرة كوا بقرطويدة الله حبارسن مين نقول إذا وما عرش واحد جروية وأنا مخلوقات كون ويان إلهي سبحانه وتعالى وليه وهو الله سبحانه وتعالى مستغن مد كمار مويه عن العرش عرش الله وكمار ما مرك الولاي إلهي سبحانه وتعالى بكسر مر عرشك معناه إذا ما الله ينوب بهاي ما لكن وصفة الله سبحانه وتعالى دون السوق لا تضوم من ربك صارت ثم استوى على العرش قرانك لا تضوم من ربك صارت استوى نوح هذا كسر مرد استقر وارتفع وهو الله سبحانه وتعالى مغني الله وكمار مي عن العرش وكمار مي ومبهنا يوما دونه وحك سكيبه إن الله لغني عن العالمين إلهي سبحانه وتعالى كما رموي عالمك محيط الله واكوبي بكل شيء شيء كست الله واكوبي وفوقه وفوق كل شيء شيء والبنا إلهي سبحانه وتعالى كركي سوا كوبي والله من ورائه محيط ألا إنه بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيطا وقد أعجز وعاجز قليل عن عن الإحاضة كوبتان أي كوبان خلقه خلق جيسو إلهي سبحانه وتعالى وعاجز قليه إنه خلق جيسو كوبان يعني ما أودان الله ينو كوبان سبحانه وتعالى أنت أمرك وحكك الله عرشك الله سبحانه وتعالى يكرسي وحكك الله ولا دونا إن مارتي قفك مؤمن كأما ذاتك أهل السنة والجماعة يساكرهم إياه والنقول وحن لأنها إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما دور قرب كسو هذا أيضا أن آيات تمام إلهي سبحانه وتعالى نبي إبراهيم إنه خلقت خليل نبي موسى الله الله ونقول وحن لنا هدانا أهل السنة والجماعة وحن آمن سنها واعتقاد سنها إن الله الله سبحانه وتعالى اتخذ الله وحو كدكت إبراهيم إبراهيم بوحو كدكت خليلا وذي هوسات برنجرين يعني محبدا أما كلا جعل كوحي لين درجات كلا ده والدرجة درجة قصر السلية هذا مرك خلة نبي عليه الصلاة والسلام تورن جري إلهي سبحانه وتعالى بأنك خليل جار يقدك تي جعيل جار يقدك تي الله سبحانه وتعالى سيد إبراهيم وقدك تي خليل جاره ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا هذا هو مد مد كم ده أن كدقن لها مد كالجعل هو سيئة أبو بكر ما كدقن لها إلهي سبحانه وتعالى مركا إبراهيم وخدك خليلا وكلم الله إلهي والله الله موسى نيو موسى تكليما لها لذب الله الله إيمانا كور ما يسنبان نهي ساس الله سبحانه وتعالى إنه نبي إبراهيم كدك تي خليل نيو موسى والله الله صفة هذا كان أيتهاي صفة إلهي سبحانه وتعالى ليهي كور ما يسنبان نهي اعتقاد سنة قلبي كوهية وتصديقا iyo rumayn wa tasliiman iyo hoggaansan kulli inaad saas ma taqaana u hoggaansantaa la doonaya nin la odhan jiray jacd ibnu dirham la odhan jiray oo jahmiyadii ahaa baa diidi jiray yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa marka waxaa la yidhi waa dhowr goor baa lagala hadlo ka joogsan waa meel walba wuxuu la istaagay ilaahay ma hadlo marka waxaa dhacday nin la odhan jiray khaalid ibnu cabdullaahi oo amiir ciraaq ka ahaa baa soo qabtay ninkaas dhowr goor baa arrintaa ka jooga diiday mar walba oranaya ilaahay subxaana wa tacaala lama hadlin waxaanu soo sheegnay qolyahaas iyagoo uga baxaya qur-aankii abi camr inay wakallama allaahu meeshii ahayd wakallama allaaha muusa takliiman uu ka dhigay yacni si loo yidhaahdo ilaahay baa lala hadlay isagoo diidaya allah subxaana wa tacaala sifadiisa hadalka ah marka ninkaasaa waxaa la yidhi uu soo qabtay maalinta marka goor ciida baa jirtay oo ciid udxiya la oran jiray ciid udxiya la yidhahdo micnaha buu soo qabtay dadkii markuu u khudbaynayay buu wuxuu ku yidhi yaa ayuha annaasu daxuu dadow yacni idinku udxiyadiinna samaysta taqabbal allahu daxaayaakum ilahay idinka aqbale yacni udxiyadiinna fa innii mudaxin biljacdi ibni dirham anu maanta waxaan ku udxiyaysanayaa oo gowracayaa ninka la yidhaahdo jacdi ibni dirham إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا نكاس وحو شاكتي وليهي إلهي مرنا إبراهيم خليل كما دقن وآية دواب بيني ولم يكلم يعني الله سبحانه ولم تكلم الله موسى تكليما إلهينا نيو موسى لما هلن أيوس شاكتي بيل marka idinku maantay udixyadii baan ku jirnaa ciiddii wayahe xoolihii naqasha ku udixiyaysta allah idinka aqbale anugu maanta waxaan ku udixiyaysanaya ninkaan la yidhahdo jacd ibnu dirham uma nazala fadabaxahu intuu degay buu gowracay soo maartaan intuu degay buu gowracay sababta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo aayaadka qur-aanka iyo sifaadka allah subxaanahu wa tacaala wuu beeniyey dadka hortooda buu ku gowracay waa ku udixiyaysta yacni markuu la tashaday baa la yidhahda culumad markay sharxayaan culummadii markaa jirtay baa loo banneeyey wanaquulu waxaan leenahay in allaha alla subxaanahu wa tacaala ittakhada wuu ka dhigtay ibraahiima ibraahim buu ka yeeshay khaliilan waday hoosaad saaxiib hoose kalgacal hoose wa kallama allaahu ilaahay waa la hadlay muusa nebi muusena alla waa la hadlay takliiman la hadlid iimaanan kuwa rumaysan oo qalbiga ka rumaysan wa tasdiiqan kuwa rumaysan wa tasliiman u hoggaansan sifaadkaas ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala kuwa u hoggaansan baanu nahay ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونؤمن أنه كوه رمين يما نهي هذا نهي يعني أهل السنة والجماعة بالملائكة ملائكة ما رميننا والنبيين النبي يدي ما رميني والكتب المنزلة كتبت لسود دجيي على المرسلين الرسوش اللي وسود دجيي ما رميسنهي ونشهد وحن قرينا أنهم أنبياداسي كانوا إلى أهايين على الحق المبين حق عد إنا كسقنايين انتنا صدح مسألة بكها الله شيخو مسألة كواد وحا ويا ملائكة ملائكة إلهي سبحانه وتعالى مرك الله قال الله عائشة رضي الله تعالى عنها بوت المان توح ليدهي خلقت الملائكة من نور ملائكة وحا لقى أبوري نور با لقى أبوري waatuu lahaa markii ilaahay subxaanahu wa tacala yidhi u sujuud yidhi nebiyullaahi aadam markii la abuuray baa la amray inuu u sujuudo marka wuu diiday yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday yacni maxaa kuu diiday inaa u sujuuddo waxaan amray inaa u sujuuddo oo ah nebiyullaahi aadam oo aan gacmahayga ku abuuray marka qur-aanka meelo badan buu kaga hadlaya waxaa ka mid yidhi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiinin anigu waxaad iga abuurtay if baad iga abuurtay isagana ciid baa ka abuurtay isagoo markaa yasaaya ya xolac ahaa waata aayaddu tilmaamaysa yani dab baa laga abuuray if if baa laga abuuray maya malaa'igta waxa laga abuuray waxa weeye waa nuur jinniga waxa laga abuuray olol waa xadiis ka daan sheegaya tilmaamaya khuliqat almalaa'ikatu min nuurin malaa'igta nuur baa laga abuuray if baa laga abuuray wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar jinnigana waxaa laga abuuray olol dhabka ololkiisa laga abuuray aayadkaas leeyahay barabi haa jazaaka allah khayr marka wa khuliqa aadamu aadam waxaa laga abuuray mima wusifa lakum waxa laydin sifeeyey marka wata leey wuxuu leeyahay marka khalaqtanii min naarin aniga nuur baa iga abuurtay ninkaana ciid baa ka abuurtay yani joogista ay joogaanna waxaa yani sugan inay ka horeeyeen yani insaanka abuuristiisa insaanka nabiyullahi aadam baa u horreeyey waata allah subxaana wa tacala leeyahay waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa ilaahay subxaanahu wa tacala malaa'igtu ku yidhi waxaan samaynayaa abuurayaa adduunkan dad u hara marka inay ka horreeyeen bay ku tusaysaa sidoo kale malaa'igta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo ad adag يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد سمارة آد بأوذقيه قروح بالغوت المام سيب النبي نبي الله وحنا إله سبحانه وتعالى يعني مروا كهلا جبريل أو كلا وحو كنت المامي قروح بالغوت شيء علمه شديد القوة ذو مرة ذو مرة ابن عباس وحو لي هاي منظر حسن وجه قروح بدن يقاب قروح بدن ilaahay subxaana wa tacaala khalqigaas qaab gaar u abuuray oo waxa uu leeyahay nebiga calayh isalaatu wasalaam maruu ka hadlayey inta uu leegyahay jibriil ra'aytuhu munhabitan min asamaa'i waxaan arkay jibriil oo ka soo degaya samada saadan wuxuu qariyey cidama khalqihi yacni abuurkiisa weynaanteedu waxay qarisay maa bayna asamaa'i waalrdi dhulka iyo cirkinta udhexaysa isagoo soo hoobanaya arkay soo degaya weynaantiis waxay qarisay dhulkii iyo cirkiinta udhexaysay bay qarisay marka inta badan nebiga calayhi isalaatu wasalaam isagoo qofa buu u imaan jiray saxaabiga la odhan jiray dixya wuu nabiga calayhi salaatu wasalaam isu okaysiin jiray marna qofaan la aqoon buu isu okaysiin jirayoo xadiiska macruufka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u imaanayo yacni ninkii yacni safarka ka yimi shadiidu sawaad isa lahaa yacni timihiisa aad u madow yihiin dharcad qabay hadduu saxaabadda markii uu ka dhaqaaqay ba nabigu wuxuu yidhi ma garanayseen ma garanayn bay yidhahdeen marka xadiiskaas wuxuu ku tusayaa malaku jibriil nabiga calayhi salaatu wasalaam oo marka qaarkood qof aanu garanayn buu ugu imaan jiray marna dixya saxaabiga la odhan jiray buu ugu imaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay inay malaa'igtu kala fadli badan yihiin nabiga jibriil baa u yimid dagaalkii badar ka bacdi baa jibriil baa u yimid wuxuu ku yidhi maa tacuduuna ahla badrin fiikum ka warran baa layidhi nebi maxamedow dadka ahlu badar ahaayoo dagaalkii badar galay dhexdiina seebay ku yihiin maxaa ku tirisaan nabigu wuxuu yidhi min afdali lmuslimiin weeye muslimiinta kuwa u fadli badan nabi jibriil baa marka wuxuu yidhi wakadalika man shahida badran min almalaa'ikati malaa'igta maalintii badar ka qayb gashana sidaasoo kale waxa weeye waa kuwa ugu fadli badan marka loo fiiriyo maxay malaa'igta kale aad bay u fadli badan yihin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa wuxuu tilmaamay inay mataqaana ayan tira lahayn wax tirin kara ayan jirin habeenooda xadiis baan soo sheegnay baytulmacmuur toddobaatan kuma maalintii gala ka sii gudba oo ka sii soconaya kuwo kale maalul bagalaaya aan kuwa hor ahayn ilaa qiyaamuu dhacay saas ku soconayaan marka waa khalqigaa jira wey wa nu'minu waxaan rumaynaynaa bilmalaa'ikati malaa'igtii baan rumaynaynaa waannabiyiina ambiyada alla subxaanahu wa tacaala minhum man qasasna calayka wa minhum man lam naqsusun calayk yacni alla subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa ambiyada qayb inuu ka sheegay nabiga looga sheegay iyo qayb aan la sheegin ilaa shan labaatan nabi ba qur-aanka lagu sheegay ilaa boqol kun iyo something baa la sheegay inay yihiin والكتب المنزلة هي كتبت لقصة الدجية على المرسلين أنبياء الله سبحانه وتعالى يعني كتابك توريد هاي ونبي موسى لقصة الدجية كتابك إنجيل نبي الله عيسى كتابك فرقان ونبي جينا عليه الصلاة والسلام نبي محمد لقصة الدجية زبور كتابك الأورنجري ونبي الله داود لقصة الدجية إيه صحف إبراهيم نبي الله إبراهيم صحف تيسي سيدو كان نبي موسى إنتان توريد لقصة الدجية صحف بولها صحف إبراهيم وموسى يعني صحفنا waxaa la yiraahdaa yani waxa lagu qoro waraaqaha waxa lagu qoraa la yiraahdaa ee nabiyullaahi muusa marka saas ugu qornaayeen qoraal loo dhiyay buu ahaa aayadda qur-aankana waxay tilmaamaysaa inay ugu qornayd kitaabka towrad la yidhaahdo alwaax ugu qornaa marka lagu yidhi reerkiinni baa dadka ka timisana bay caabudayaan markuu soo laabtay waa alqal alwaaxa soo garanaysa wuxuu tuuray alwaaxdii buu tuuray miirba maqa miir maqa goortu akhiigu sanam caabudaaya oo dib u sujuudaya towreed oo yani uu wataba waa ilaa wuu tuurayba marka waxay ugu qornaayeen marka iyaga ahi loox bay ugu qornaayeen marka kutubta noocaas dhammaan in la aamino oo in la rumeeyo bay qabaan dadka loo yaqaano ahlu sunna waljamaca kutubtaasoo aan munazalati lagu soo dejiyey cala almursaliina ambiyada alla subxana wa taala ama rusushii ya looxda kolle waa qora looxda waa loox caadi ahaa looxa caadi ay ugu qornaayeen ha qoray aduu qoray bay ugu qornaayeen innaga turxaddina waxyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam markii hore kusoo degaayey waxaa lagu qoray alwaaxdaas iyo maqaarka xoolaha iyo baa lagu qori jiray ilaa waaga dambe zayd ibn saabid ay mataqaana ka soo naqliyeen qof walba markuu aayadda nabi ka dhegaysto maqaar oo kale buu ku qoran jiray loox buu ku qoran jiray saasoo kale ila kutubtan iyo buwaagtan ma jirin marka looxu waa geedka weeye la qoray weeyaan hadda waa la ilaaway loox inaga looxyada hadda wiilasha reer daawud loox tiraa ma yaqaanin ya barka la'aanta mi loox la'aanta dhqsintii iyo wixii baa la ilaaway khadiyo wanashhadu waxaan qiraynaa annahum ambiyadaasi kaanuu cala alxaqi almubiin ilaahay ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر وأخبر مصدقين ونسمي ونكون مقعابينا أهل قبلتنا قبلة ندى أهل كذا waxaanu ku magacaabaynaa yani dadka qibladayda u jeesta laga wadaa muslimiina muslimiin baan ku magacaabaynaa mu'miniina mu'miniin baan ku magacaabaynaa maadaamu inta ay iyagu muctarifiin ay ictiraafsan yihiin bima ja'a bihi الnabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu la yimi walahu nebigana bikulli maa qaalahu wax kasta uu yidhi oo wa akhbara ka warramay musadiqiina ayeen kuwa rumaynaya qof kastaoo qibladayda u tukada oo kacbada u jeesta annagu waxaanu leenahay waa muslimiin weeyaan kala saari mayno marka waa magaca guud marka lagu leeyahay muslimiin maca shiicadii baa ku jirta marka qofku hadduu islaam yahay oo tukado oo salaaddii oogayo waa muslim guud ahaan qofkaa isaga waa muslim weeyaan saasaanu aaminsannahay ilaa qofka lagu arko waxyaala gaalnimo aynu la yimaada mahane marba hadduu qofku tukanaayo oo muslimiinta ku dhex jiro qibladooda u tukanaayo qofkaa isaga ahi ilaa in wax gaalnima ka dhacda maahane waa muslim qofkaa isaga ahi waana sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan weeyaan qof la iska gaalaysiiyo iyadoon lagu arag wixii gaalnimo oo ku dhaca lagu arag ma bannaana nebigu xadiis buu wuxuu ku leeyay man sallaa salaatana qofkii tukada salaadannada واستقبل قبلتنا أو قابل قبلتنا ذا وأكل ذبيحتنا عنه قور عيقا فذلك المسلم كاس المسلم كويه الذي له مسلم كلها ذمة الله وذمة رسوله أمانك الله أمانك رسولك لها فلا تح فلا تغفروا في ذمته ورهقون أجبننا إلهي سبحانه وتعالى أمان كيس مر بعض المسلمين تقول حجروا تكنايو قبلة أجيده قورعين عنايو أمان إلهي بليه وحتى ما كان مجرى والنبي يقول لها قفك لا إله إلا الله يراده عصموا مني دماءه وحي قم قلي ديكيس إلا قفك لي ما يدو قال لي أمه هاني مرض المسلمين كل حجروا قفك إسقى مسلم ويا وانا سيدة عقيدة على السنة ويا ونسمي وانا كم مقعابينا أهل قبلتنا قبلة يا ضدك أهل كوه وحنا كم مقعابينا الله قال يا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أشهد أن أشهد حي حي حي حي الله لا
ونسمي أهل قبلتنا وحنكون مقعابنا قبلتنا أهل كذا مسلمين مسلمين بنكون مقعابنا مؤمنين مؤمنين بنكون مقعابنا ما داموا انت ايجو دائميان بما وحي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو ليمي معترفين كوا اعتراف سن أيهين وله نبي قانا بكل ما قاله وحكست أو يراده أو أخبر كورا مصدقين أي رميسيين نبي قول رميسيين ka saari mayna marna daa'irada dadka muslimiinta ah walaa nakhuudu fi illaahi walaa numaari fi diin illaah walaa nakhuudu annagu ma dhex dabaalanayno fillaahi oo waxaan doona kama sheegayno kama odhanayno fillaahi ilaahay daatadiisa subxaanahu wa tacaala oo ilaahay sifaadka uu sheegtay marna annagu diidi mayno daatada alla subxaanahu wa tacalana ma fara gashanayno walaa numaari mana doodayno abu xaniifa wuxuu odhan jiray laa yanbaqii liaxadin qof uma habboona أن ينطق في ذاتي بشيء إله الذاتي سقفك إنه حكي هذا ومرة قلبي أقصد على إله سيئة يعني ذاتها إله سوقيها وحاس قفك إن قلبي أقصد على ما إنها كهذا شنا ما بل يصفه وحال دون يقفك إنه كسف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ilaahay wuxuu naftiisa ku sifeeyey wax kale ha gelin walaa numaari mana doodayno fii diin illahi ilaahay diintiisa oo waxyaalaha shubahaadka ah oo firqooyinka daallada ay wadaan marna dood muslimiinta dhexdooda ku keeni mayno waxaa laga yaabaa dadkii maaragtay inaad diintoodii aad kaga cayaarto walaa nujaadiluu ku doodi mayno fi lqur'aani qur'aankii ku doodi mayno oo qur-aankii waxaa laga yaabaa qaabka u baratay ama qiraa'ada baratay in qof kale si kale loo baro doodiya muran uma baahna nabiga calayhi salaatu wasalaam ee cabdullahi ibn mascuud baa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u keenay nin nabiga qur-aan i baray buu yidhi qur-aanku nabigu i baray baan arkay nin kaloo si kale u akhrinaya waan soo qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u keenay nabigu wuxuu i- wuxuu yidhi dheg- labadiiba waa dhegaystay adoo akhri adna akhri kabacdi nabigu wuxuu yidhi kilaakumaa muxsinun labadiinuba labadiinuba waa waa si fiican baa samayseen arrintaasi marka cumarna waa ku dhacday cumaroo nebiga qur-aan ka bartay baa wuxuu arkay nin kaloo si kale u akhrinaya si xooga intuu u soo kaxiyay buu nabiga u keenay oo yidhi ninkan yacni sidii aad ii bartay si aanay qur-aanka u akhrinaya nabiga labadooda ka dhegaystay labadiinuba waa saxsantiin buu ku yidhi marka nabigu wuxuu yidhi laa takhtalifuu war ha isku khilaafinina siiba qur-aanka fa ina man kaana qablakum ikhtalafuu ummadihiina ka hor intay khilaafeen bay halaagsameen iska ilaashi marka nabiga calaih salaatu wasalaam qiraa'ooyinka badan kala kala duwan ee, baa nabiga laga qaatay marka haddaad aragto qof qira qira kale akhrinayo oo kale ilaa inaad ula tagto qof yaqaano maahane waxba muran iyo dood hala gelin maalan qur-aanka wasaaricuu ilaa maqfirati maqfiratin min rabbikum wajannatin carduhaa aayaddaasoo kale inaga wowbu ku bilaabataa suurta al yani suurta alcimraan wasaaricuu qiraa'ooyinka qayb ka mida wowgaas kuma jiro qiraa'ooyinka qo- qayb ka mid ah wowgaas kuma jiro في سورة التوبة waxaa ku jira تجري تحتها الأنهار inagu saas akhrinaa laakiin qiraa'ooyinka qayb baa waxaa tajri min taxti min bay keenaysa ziyaada bay keenaysa waxaa kaloo ka mid a maalan ee, wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaatha soo maarataan wajacaluu yacni waxay ka dhigeen malaa'igta alla subxaana watacaala malaa'igta alla subxaana watacaala hum cibaadu raxmaani inaatha oo addoommadii raxmaan ahaa bay ka dhigeen dumar waxaa timi marka qiro kale waxay leedahay wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cinda araxmaani inaatha soo maartan macnuu baa kala duwan yahay wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cinda araxmaani inaatha yani malaa'igta alla subxaana wa tacaala alle agtiisa joogay bay inaathan ka dhigeen dumar ka dhigeen marka macnuu waa is- isku mid weeye laakiin qirada midna waxay leedahay cinda araxmaani man midna cibaad araxmaan bay leedahay marka taasoo kale baa ka mid a waxaa kaloo ka mid a maalan ee, qur-aanka wuxuu leeyahy Al- alcimraan waxaa jirta aayad qur-aan odhanaysay een, in al- in ilxukmu ila lilah yaqusu alxaqa wa huwa khay- khayru lfaasiliin soo ma qiro kale waxay leedahay in ilxukmu ila lilah yaqdi alxaqa wa huwa khayru lfaasiliin waana qiro mutawaatira ah weeyaan oo yani duuriba akhrinaya innagu laakiin maxay akhrinaa yaqusu alxaqa wa huwa khayru lfaasiliin آه، يعني كاسنا وحو ليهاي دوري وحو ليهاي يقضي الحق وهو خير الفاصلين معنى الوسكينية marka haddaa aragto micnaha qof qira kala akhrinaya ilaa waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam toban qira oo mutawaatira baa ka soo aroortay toban qira ah toban qiro oo mid walba laba riwaayad oo kala duwan leeyahay hadda matalan inagu caasim baynu akhrisannaa xafsa can caasim iyo shucban caasim laba riwaayad weeyaan laba riwaayad weeyaan wax badanna kuma kala duwana oo imaalada iyo wix la midka ah bay ku kala duwan yihiin laakiin inta badan way is- waa isu eg yihiin marka haddaa aragto qof qira kala akhrinayo waxba muran ha gelin qur-aanka lagu muran ma bannaana walaa nujaadilu annagu doodi mayno fi lqur'aani qur'aankii ku doodi mayno wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu qur'aanku kalaamu rabbi alcaalamiin kalaamu rabbi alcaalamiin allaha rabbiga ah caalamkan iska leh kalaamkiisu inuu yahay kalaam ku noqon mayno waan ka soo hadalnay wain axadun يعني من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه إلهي بكشرت كلام الله يا ميلا بدنبا نزل به وحل سودة قرآنك الروح الأمين آه، روحي أمين كاها آية قرآن بها يعني أنت كسوقاته يعني على قلبك لتكون من المنذرين كدما يسمعنا فعلمه وحو بري سيد المرسلين مرسلين تا سيد كودي وبري جبريل محمدا أها صلى الله عليه وسلم marka intaas waxay ka mid tahay caqiida ahlus sunna wal jamaa aan ku celiyo walaa nakhuudu ma dhex dabaalanayno filaahi ilaahay daatadiisa walaa numaari ku doodi mayno fii diin illahi ilahay diintiisa walaa nujaadilu isku mid weeyaane ka dood ku doodi mayno fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa wanashhadu waxaan qiraynaa annahu qur'aanku kalaamu rabbi alcaalamiina allaha caalamkaan iskale rabbiga u ah hadalkiisu inuu yahay oo nasala bihi waxa la soo degay waasida u ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo iyo mataqaanaa e- e- ilaahay subxaanahu wa tacaala alruuxu alamiin yani ruuxu alamiin baa ah yani axaadiista axaadiis qudsiga loo yaqaano nebigu ilahay ba toos uga qaatay xadiis qudsiga waa taqaana yani nebigu markuu warinayo wuxuu leeyahay fiima yarwi culimadu waxay fiima yarwi can rabbi bay yidhahdaan marka xadiis qudsiga ilahay subxaanahu wa tacala nebigu toos uga qaatay laakiin ma aha sidii qur-aankii ma aha kumana tuwan kartid kumana tuwan kartid facallamahu nabigu nabiguu baray facallamahu wuu baray jibriil sayid almursaliina mursaliinta sayidkoodii oo muxamadan sala allahu calayhi wasalam ah wa huwa qur-aanku kalaamu ullaahi tacaala ilaahay kalaamkiisi weeye wax badan baan ka soo hadalnay taas laa yusaawiihi lama sinna uma dhigmo shayin shay oo min kalaami almakhluuqiina makhluuqa hadalkoodii ah uma dhigno uma dhigmo yacan la mid ma aha qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala ama kalaamka allah subxana wa tacaala walaa naquulu ma odhanayno annagu bikhalqihi abuuristiisa yacni een, qolyaha firqooyinka dalladaba qaybkeeda waxay odhan jireen qur-aanku waa makhluuq weeye makhluuq makhluuqaasuu ka mid yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacala inuu ku hadlay diidayna marka ahlu sunna waljamacna waxay qabaan maya waa ilahay hadalkiisa weeyaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala sifo laasimo ilaahay subxaanahu wa tacaala ah aan makhluuqiisa ka mid ahayn walaa nukhaalifu annagu ma khilaafayno jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadeedana ma khilaafayno oo marna annagu ahlu sunna waljamaaca waxay isku raacaan laga hornaan maayo nebiguna waatuu tilmaamayey yani muslimiintu iskuma is, baadil iskuma muwaafaqaan ahlu sunna waljamacana waan ka soo hadalnay inkastoo hadda madaca magaca ee la bilaqaystay baynu nidhi hadda ka hor walaa nukafir walaa nukafir annagu gaalaysiin mayno axadan qof gaalaysiin mayno oo min ahli lqiblati qibladan ehelkeeda ah muslimiinta ka mid ah ku gaalaysiimayna bidembin dembi ku gaalaysiimayno maa lam yastaxil lahu haddaanu xalaashan marka u horraysa qofka dembi dembi hadduu xalaashado waa ku gaaloobaya ilaahay wuxuu xaaraan ka dhigay hadduu xalaashado qofku waa ku gaaloobaya sanadii buu yidhi waa xalaal weeye waa halkaa la soo fadhiistay khamrigii buu yidhi waa xalaal buu yidhi waa halkaa la soo fadhiistay qofka isaga lagu gaalaysiinaya lianna wuxuu ka hor yimi ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa buu ka hor yimi marka sheikhu wash- meeshan wuxuu leeyahay annagu ku gaalaysiin mayno qofna dembi marka dembigaas waa laga fiican yahay ereygaas bidembin ah waxaa ka fiican in la yidhaahdo walaa nukafiru axadan qofna ku gaalaysiin mayno oo min ahli lqiblati dadka qiblada ka mid ah kullu oo bikulli dembin dembi walba ku gaalaysiin mayno saasa ka fiican lianna dunuub waxaa jirta qofka hadduu la yimaado gaaloobayo haddaad tiraahdo bidembi kale tiraahdo oo dembi kasta oo ku dhaca ku gaalaysiimin haddaad tiraahdo waa la- waa waa khalad weeye sababtoo ah dunuub waxaa jirta qof ka dhacdo ilahay gaalnimo ku sheegay waxaa ka mid a nimankii saxaabada ahaayoo eh, nimankii munaafiqiinta ahaayoo saxaabada ku jeesjeesaayey saxaabadu marka dagaal yimaadana way cararaan cunto markay cunaanna waxa weeye aad ba waxaasay nebi- nebiga iyagoo la soco safar lagu jiro bay saxaabadii saa ku xanteen nimankii munaafiqiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi abillaahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسي إيه رسول كي باكو جست جستين مركو حالي عودار بلي بان رسول كي لا يوحوغا وددان كمريني وددان سدافسيني لا تعتذروا قد كفرتم بلي عودارنا وقالوا ديني نمكا سمحي سميين صحابتي بحكا شاقين ومع ذلك فيري نمكاس إلهي وحكا مشيقين rasuulkan waxba kama sheegin laakiin marka loo jawaab loo jawaabayo waxaa la yidhi abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuuna wamaca daalika waxay wax ka sheegay maxay saxaabadii qofka marka saxaabada wax ka sheega waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisii iyo aayaadka allah subxaanahu wa tacala wax ka sheega culimmadu waxay bay yidhaahdaanba dadka culimmada ahoo lagu yaqaano diinta allah subxaanahu wa tacaala ku dhaqankeeda iyo bariddeeda lagu yaqaano haddaad ku jees jeesto waxaad la mid tahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisii iyo rusushii ku jeesjeestay baad la mid tahay calaa ayi xaal waxaa ka fiican ereygan uu yidhi bidembin uu yidhi bikulli dembin la yidhaahdo baa ka fiican oo qof yacni muslimiinta ka mid ah dembi kasta oo ku dhaco ku gaalaysiin mayno laakiin dunuub baa dhici karta hadday ka dhacdo ku gaaloobay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee, suuradda odhanaysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih aayaddaas iyadaahi waxaa la diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa hadalka kor loo qaado aayaadka waxaa ka mid ah an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun in camalkiinnu buro idinkaan ogeyn macnaheed maxaa weye camalka bura maxaa laga wada waa gaal- inaad gaalowdaan weeyaan idinkaan ogeyn baa qofku gaaloobi kara marka waxaa la leeyahay annagu dadka muslimiinta dembi kasta ay ku dhacaan lagu gaalaysiin maayo laakiin hadduu dembi ka dhaco gaalnimo tegaysa qof muslimaad ogeyd waxaa arta u sujuudaya qabri waa mushrik qofka isaga ah leanna ilaahay cibaadadiisii buu u shargi yeelay qabri buu tegey masaajid buu ka dul dhisay dhinacii qibladii buu waa- baa masaajidka ka xigaa waa u sujuudaya oo ku tukanaya qofka isaga mushrik weeye ereyga mushrikna de macnaheed maxaa weeye ilahay wuxuu lahaa bacid la wadaajisa weeyaan marka dunuubta noocaas oo kale haddii qofka ka dhacdo la odhan maayo dembi kasta ku gaalasiimayna marka shiikhu meesha uu ka yidhi bidembin waxaa ka fiicnayd baa la yidhi bikulli dembin nimanka loo yaqaano khawaarijta oo waaynu soo tilmaano firqa mu'miniinta muslimiinta ka mid ahayd baa waxay qabtaa dembi kasta oo qofka ka dhaca inuu gaaloobayo qofku qof muslimaa sinaystay waa gaal soo maarataan saasay u qabaan waxay odhan jireen yakhruju min aliimaani wayadkhulu wayadkhulu lkufri haddii dembi ka dhaco qofka ama saqiir ha noqdo ama kabiir ha noqdo qofkaas waa gaaloobaya iimaanka buu ka baxay gaal buu noqdo muctasiladu waxay kaga duwan waxay leeyihiin qofkaas dembiga uu ka dhacay ee, iimaankii buu ka baxayaa gaalnimo ma gelaayo mansilatun bayna mansilatayn bay yidhahdaan meel dhexuu joogaa oo muctasilada weeyaan marka ahlu sunna waljamaca meel dhexay joogaan qofka dembiga lagu gaalaysiin maayo ilaa dembigaas inuu yahay dembi gaalnimo keenaya mooyaane walaa nukafiru gaalaysiin mayno axadan qofna ku gaalaysiin mayno oo min ahli ahli lqiblati muslimiinta ka mid ah bidembin dembi uu ku dhacay ama bikulli dembin dembi kasta ku gaalaysiin mayno maa lam yastaxillahu haddaanu xalaalaysan markuu xalaalaysato waa gaar yadu dembiga hadduu xalaalaysto qofku waa gaar walaa naquulu marka muctasada nimanka la yidhahdo waxaa la yidhi nin la ohan jiray waasil ibni cataa baa la ohan jiray oo ardada wuxuu ka mid ahaa xasan albasri buu ka mid ahaa marka ee, su-aal baa la weydiiyey baa la yidhi xasan albasri qofka hadduu dembi weyn ku dhaco ma gaaloobaya isagaa la soo bado wuxuu yidhi qofka hadduu dembi weyn ku dhaco diintu ka baxaya marka arrintii baa lagu mataqaanaa lagu duray isla markii marka wuxuu fariistay baa la yidhi meel ee, ka baxsan jalsadii ictazala baa la yidhi marka waa uu ka dhex baxay fadhigii xalqadii cilmiga muctasaas loogu baxshay ciddii raacina muctasila loo baxshay marka walaa naquulu ma odhanayno laa yaduru ma dhibaayo dembun dembi ma dhibaayo maca aliimaani iimaan lala qabo dembi ma dhibaayo liman camilahu cidda ku dhacda qolo la yidhaahdo murji'ada baa waxay qabaan qofku maba gaaloobayo dembi kasta uu ku dhaco qof haddii iimaankii laga helay dembi kasta uu ku dhaco ma gaaloobayo kuwaana murji'a la yidhahda murji'a soo maartay meeshay istaageen muctasiladii iyo khawaarijtii maaha dhan kale istaageen kuwaas waxay qabeen qofku dembi hadduu ku dhaco waa gaaloobaya kuwana waxay leeyihin qof haddii iimaan laga helay dembi kasta uu ku dhaco ma gaaloobayo walaa naquulu annagu ma odhanayno si ay yidhaahdaan oo kale laa yaduru ma dhibaayo maca aliimaani iimaan lala qabo yacni qofkiiyo iimaan leh dembun dembi ma dhibaayo liman camilahu qofkii dembigaa sameeyey ma dhibaayo annagu saa odhan mayno dembi gaalnimo keenay qof hadduu ku dhaco ku gaaloobaya ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم ونرجو وحن رجينا هدان أهل سنة النهي والجماعة للمحسنين دتك وناق سميه ba waxaan u rajaynaynaa min almu'miniina oo mu'miniinta ka mid ah an yacfuwa canhum alla inuu cafiyo haddii dembi ka dhaco oo wayudkhilahum alla geliyo aljannata jannada uu geliyo biraxmati naxariistiisa annagu ama ahlu sunna waljamaca waxay qabaan qofka muxsinka ah wa- wanaagga sameeya oo mu'miniinta ka mid ah haddii dembi ka dhaco ilaah inuu dembi dhaafi karo ilaah uu dembi dhaafaayo jannada gelinaayo biraxmatihi naxariistiisa walaa na'manuu kama aamin nahi- ahin calayhim dushooda yacni in la naar la geliyana annagu aamin uma ahin walaa nashhadu lahum una qiri mayno marka qofka muxsinka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala biraxmatihi buu janno ku gelin karaa bal waxaa soo aroortay nebiga inuu leeyahay toddobaatan kun oo qof baa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada gelinaya bikayri xisaabin xisaab la'aan baa lagu gelinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam toddobaatan kun buu sheegay oo lagu gelinayo jannada yacni xisaab la'aan marka ninkii cukaasha ibni muxsin baa istaaga wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ilaahay ii bari inaan ka mid ah noqdo waa ka mid tahay baa lagu yidhi haddii nin kala istaago yaanna igu dar waa lagaa soo horreeyey baa la yidhi, waa lagaa soo horreeyey marka ilaahay naxariistiisa xataa bilaa xisaab inuu ku gelinayo jannada sidaasaanu aaminsannahay walaa nashhadu lahum u qiri mayno annagu biljannati janno u qiri mayno qof oo ma odhanayno ahlu janna wey ninkaan lama odhanayo lianna ilaahay subxaanahu wa tacaala baa yaqaana nabiga calayhi salaatu wasalaam dad u qiray ahlu jannaa jira waxyi baana ilaahay subxaanahu wa tacala ugu qiray maala waxaa ka mid nabigu watuu lahaa abubakr yani abubakr fi ljannati wa cumaru fi ljannati wa cuhmaanu fi ljannati yani tobankii la odhan jiray cashru mubashariin la odhan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam hal fadhi uu ku sheegay tobankaas inay ahlu janno yihiin waxaa kaloo ka mid a nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa la soo mariyey janaaso janaaso la wado baa la soo mariyey marka ammaan waa la ammaano waxaa layihi hebel nin fiican buu ahaa saas iyo saas buu samayn jiray wajabat buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la wadiiyey maxaa wajabad ka wadaa wuxuu ninkaa isagaa yacni janna u waajibtay wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nebigu u qireen janno baynu u qiri karna qof kale uguma markhaati kici karno hebel ahlujanna weeye lama odhan karo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ka sugan laba nin oo walaalahba nina demi badnaan jiray aad u demi badnaa demi badan buu la imaan jiray nina cibaado badnaa marka maalinta maa kii cibaado badnaaba ninka kale wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay inaan ilaahay jannada ku gelinayn janno ma gelaysid buu ku yidhi walaalkiis nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey ilaahay baa wuxuu yidhi man da aladii yata'allaa calaya an laa adkhulahu ljanna aaway ninkii marka markii dhinteen ka bacdi micnaha aaway ninkii ku dhaartay inaanan janno gelinayn jannaan geliyey adna camalkaagu waa huray naar baa gelaysa ilahay baa gacanta ku hayay jannada inagu waxna ku hayna maaha qofna ma siin karno sidii kitaabkan akhriyana la odhan jiray munaaqibka oo u ballan qaadaya qofka kitaabkaas akhriyay inuu jannada gelaayo oo kale iyo ictiqaadaadka noocaas oo kale baadil weeyaan walaa nashhadu lahum u qiri mayno oo uga markhaanti ka kaci mayno qofna biljannati jannadii wanastakfiruu waa u dembi dhaaf dalbaynaa dadka wanaagga sameeya bay ku xidhan tahay wanastakfiruu waa u dembi dhaaf dalbaynaa lilmuxsiniina muxsiniintii limusii'ihim kooda xumaanta ka dhacday wanakaafu calayhim waan u baqaynaa Wa- waan u baqaynaayo in lagu ciqaabana waan ugu baqaynaa walaa nuqanituhum marna quusin mayno oo naxariista alla subxaanahu wa tacaala marna ka quusin mayno intaas marka hadda la sheegay oo dhan waa manhaj la doonayo qofku inuu ku dhaqmo weeyaan qofka mu'minka ahoo yacni ee, muslimka ahoo wanaagga badan in mataqaanaa aad u rajayso qofkaas tiraa "Ni- waxaan rajaynaya qofkaasoo kale maaragtay inuu khayr helayo laakiin ha u goyn ha odhan qofkaas jannu galaya caaisha radi allahu tacaala canha miyay ahayd masaxaabada nabiga mid ka mid bay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qabri yimi cunug yar baa marka la aasaayey markaasay tihi cusfuurun min casaafiiri aljanna waa shimbir ka mid a shimbiraha jannada yani wixii ka wada iyadu wi- cunug yar weeye oo dembi ma gaarin jannuu galayaa aw hayra dalik nabiga calayhi salaatu wasalaam war waxaan amayan saas ahayn buu yidhi amayan saas ahayn marka qofna janna lama yidhaha qofkaas looma gooyo qofna cadaab ha u gooyn waxaa la mid ah waa u tegi doonaa mu'minka iyo muslimka qofkaasaa mu'min weeye oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolo qaybinaya oo markuu xoolihii qaybiyey baa sacad bnu qaas baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay hebel baa ka tagta oo mu'min ah mu'min mise muslim buu nabigu yidhi so hebel baa ka tagta mu'min ah saddex goor buu nabigu ku ceshay muslim dheh waa kala duwan yihin والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل, الجن... لأهل القبلة والأمن إصدقشدة لا إصدقته قفك الدنب بنقله وحدنا سميه إله بيد من دافي دونه أصدقته يا والإياس قوس شدي دمي بدن ما كان دعي وحبنا ما صوص سميه سنة قوس ترتاوان يحاول الله عذابه يا- والله إني وقرمي حالة maxaan ka samaynaya camal marba haddii maarata la cadaabayo waxaas waxaas baan sameeyey waa quusasha weeyaan labadaasuba isdhigashada iyo quusashaduba yanqulaani qofka waxay ka raraan oo ka saaraan can millati alislaami islaamka milladiisii diinta islaamkay kaa saarayaan marka waxaa la doonayaa inaadan quusan oo ogaato ilaahay subxaanahu wa tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah marna inaadan ka quusan baa la rabaa ilaahay naxariistiisii hana isdhiganin inaa isdhigata lama rabo oo tidhaahdo masaajid waa kama baxdo habeel ba kitaab baan dhegaysta tafsiirka dhowr goor baan dhameeyo awli ilaahay duulaysa baana inaas dhigatana maaha waalamnu isdhigashadii iyo waliyaasu quusashadiiba yanqulaani way rarayaan oo ka saara ka rarayaan can millati alislaami qofka waxay ka saarayaan diinta islaamka marka hadday ka saarayaan isdhigashadii iyo quusashadii labadiiba qofka maxaa xalku muxuu yahay marka xaqi aawe wasabiilu lxaqi waddada xaqa aana oo liahli qiblati ay leeyihiin baynahumaa labada dhexdooda weeyaan labada inaa udhexaysa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad rajaynaysid jannadiisa iyo dembi dhaafkiisa mar walba aad rajaynaysid iyo ilaahay ciqaabtiisa inaad ka baqaysid labadaa inaad isku wadda weeyaan ilaahay baa rajaynaysa in kuu dambi dhaafo ciqaabtiin waa ka baqaysaa weliba culimadu waxay dhahan marka qofka nafti kasii baxayso oo kale qof markuu sii dhimanayo oo kale waxaa fiican inuu xagga rajada badiyo qofku qofku markuu sii dhimanayo inuu xagga rajada badiyo baa fiican nebigu watuu lahaa anaa cinda danni cabdii bi yacni mar kastaba ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahy qofka anugu waxa iga filanaya baanahay addoonku waxa iga filanayo baanahay yani haddii rajadaadu aad alla ka filanaysa inaad cadaab gasho dee waa khatar wey waxaad ku siga ku- ku dhowdaa inaad alla subxaana wa tacaala naxariistiisa ka quusato waalamnu waliyaasu isdhigashadii iyo quusashadiiba yanqulaani way rarayaan can millati alislaami diinta islaamkii qofka ka rarayaan wa sabiilu lxaqi waddada tooska ah oo xaqa ana baynahumaa labada dhexdooda weeye oo liahliqiblati ay leeyihiin walaa yakhruju alcabdu min aliimaani ila bijuxuudi ma adkhalahu Eh, xoogaa hatan hadal bay u baahan tahay intaasaan ku- ku soo gebagabaynayna wallahu subxaanahu wa tacaala acla waclam jazakum allah khayr